أخذت أخوض جديد المقال من القلب شعرا يجول ببالي بدأت أصلي على المصطفى
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu halkani waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan meel kastoo aad joogtaan balanteennu waa inaan isku kaashano faafinta dacwada waxaad kusoo dhowaataan darsiga toddobaad ee manduumatulmakhaazi oo ka sheekeynaysa khaswaadkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana soo jeedinaya sheekh casaam abuu yaxya بشعري كرام الرجال هم الله صفى سريرتهم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد waxaynu kusoo dhaajinay manduumat almakhaazi axmed albadawi raxmatullaahi caleyh si gaar ahaana waxaynu kusoo dhex jirnay khaswadii caanka ahayd khaswatu badarin ilkubra yowma alfurqaan yowma altaqa aljamcaan waxaynu ugu dambeysay sheekhu raxmatullaahi caleyhi isagoo inoo tilmaamaya saxaabadu qalabkii dagaalay wateen inuu ahaa qalab iska kooban uu ahaa gaadeedkoodu ahaa toddobaatan hawr fardahooduna ay ahaayeen laba faras seefo ay wateen ay ahaayeen sideed seefood si sheekhu raxmatullaahi caleyhi uu cabiray kadib maadaamoo dagaal loo darbaday diyaargarowna lagu jiro dhinaca kalena faras waxaa dhaha safarkaa qoraysh dhexday loo galo la rabo ninkii watay oo abu sufyaan ahaa oo waagaa gaal ahaa laakiin gadaalka muslimiin radia allaahu canhu ayaa wuxuu ogaaday in dhexda loogu jiro halkaasaynu markaa insha allahu tacaala kasii bilaabaan wastanfara istinfaar ayuu dalbay macnaha bixitaan in lasoo gurmado ayuu dalbay wastanfara nafiir bixitaan ayuu dalbay sakharun sakhar ninkaas la oran jiray waa abu sufyaan ibn xarbi sakhar ibn xarbi weeyaan lahum in xaggooda macnaha loo soo gurmado ayuu dalbaday oo macnaha lahum ay lixarbihim buu uga jeeda macnaha lixarbi rasuulillaah sal aleyh wasalam in rasuulka lala dagaalamo awgeed in loo soo baxo ayuu dalbay oo qisadu qaabkay ku dhacday waxa weeyaan waxay leeyihiin culimadu siyarka abuu sufyaan marka uu soo gaadhay rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu dhexda ugu jiro aada iyo aad ayuu cabsaday cabsidaa faraha badan le waxay ku kaliftay nin la ohan jiray damdam ibnu camar alkhifaari inuu ku kireeyey labaatan mithqaal oo dahaba inuu ku kireeyey waa xoolo weyn weeyaan oo xilliga xoolo badan ayay ahaayeen labaatanka mithqaal dee waa xoolo ay ku sakowdo dahabku soo maha oo ku sakoobo weeyaan waxaanu ku yidhi waxaad tegeysaa magaalada maka ayaad tegeysaa magaalada maka markaad tagtid adigoon cidna la hadal awrkaaga faruurya ka jir dhagaana ka jir indhahana ka rid madaxana ka dhaawac ayuu ku yidhi heeryada saaranna korka ayay ka saaran tahay hoosta u gedi ayuu ku yidhi waxaa kaloo samaynaysaa khamiiska aad xidhan tahay waad jeexjeexaysaa waxaa lagaa rabaa dabada inaad qaawisid hadhaadaa dakarkana inaad qaawisid ayaa lagaa rabaa nin balaaya ku dhacday oo ba'san inaad tahay inaad dadka tusisid baa lagaa rabaa ayuu ku yidhi kadibna qoraysh aad u sheegtid in safarkoodii moxamed iyo saxaabadiisu ay qaadan rabaan inay gaari doonaan iyo in kalena aan la hubin sidaa ku dheh ayuu ku yidhi sida ugu dhaqsaa badanna u tag wuxuu ku yidhi markaa wuxuu sameeyey markaa ninkii la ohan jiray damdam ibnu camar inuu maka aaday kadibna sidii abuu sufyaan oo faray ayuu sameeyey qayladhaan ayuu ku dhuftay markuu intaas sameeyey isagoo xagga horena u qaawantay xagga dambena u qaawantay ayuu eryada ku dhawaaqay yaa macshara qoraysh allatiimata allatiima yuu ku yidhi markaa war safarkii hala- hala haleelo war safarkii hala haleelo war wallaahi waa la qaatil macna gaadha macna gaadha allatiimadun waxaa loo yaqaana safarka gaadiidka wada dahabka iyo maxaa la idhahdaa udgoonka iyo dharka iyo alaabta wada ayaa loo yaqaana markaasa wuxuu ku yihi amwaalukum maca abi sufyaan qad carada laha muxamadu waasxaabuh laa araa an tudrikuha safarkiinii abu sufyaan uu waday maxamed iyo eh, saxaabadiisii baa dhexda u galay mana u malaynayo inay gaari doontaan oo ka badbaadin doontaan ma u malaynayo alghawth alghawth ayuu ku yidhi markaas war gurmada war hayaay war hayaay ayuu qayla dhaan markaas waafi gacanta geliyey kadibna qoraysh way soo diyaargarowday diyaargarow aanay waxba la hadhin ayay soo diyaargarowday iyaga oo ku andacoonaya oo leh wuxuuna moodayaa safarkii ibnuxadarami uu waday oo kale waa safarkii cabdillahi ibnu jaxshi oo dhexda u galayay weeyaan kadibna saddex maalimood gudahood ayay ku soo diyaargaroobeen nin kaste oo wuxuu ku diyaargaroob aan haysanina waxaa waajib lagaga dhigay ninkii xoolahay inuu diyaariyo ayaa waajib lagaga dhigay sababtu maxay tahay sababtu waxa weeyaan hantidii qoraysh ay lahayd oo dhan maxay saaran tahay gaadiidkaa laleeya dhexdaa loo gelaya ay saaran tahay taasuu markaa sheekhu raxmatullahi caleyh inoo sheegay wastanfara uu bixitaan dalbay an- nafiira bixitaan ayuu dalbay sakhrun sakhr lahum ay lixarbihim in la soo baxo wa jaa wuu u yimi khayra mursalin midka la dira midka u khayr badanna waxa u yimi albuhum baa u yimi is urursigoodii maanaa warkii ayaa loo keenayo qoraysh inay dagaal u soo diyaar garowday ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxy loogu sheegay kadibna rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabadii ayuu u sheegaya markaas oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi dagaalkii aynu ku soconnay noocii uu u soconnay waa iska bedelay awal waxaa u soconnay inaynu safar dhexda u galno laakiin ciidan baa soo diyaar garoobay ciidankaas ayaa rabnaa inaan fooda gelino laakiin waa in la iska ogaado ciidankaagu inay diyaar u yihiin dagaalka inay galaan inaanay diyaar u ahayn kadib maxaa dhacay fa akhbara annaas dadkii ayuu uga waramay rasuulku calayhi salaatu wasalaam bihim ay biqoraysha masiirim qorayshiyo inay soo baxeen ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uga waramay mumtaxinan isagoo imtixaamaya mukhtabara macna oo bal dagaalka inay u diyaarsan yihiin iyo in kale ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam iska hubinaya ya subxaan allah laakiin waxaa la socota maxay khayru nnaas bacda alambiyaa ayaa la socota nin diidi doonaa ma jiro haba yaraate rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi da- khidada ay ku socona way isbedeshe ashiiru calaya ila taliya markaasuu saxaabada ay hadleen waxaa ku horeeyey abubakar radia allahu canhu ayaa ku horeeyey faaxsana waajaad si qurux badan ayuu hadlay haddana cumar radia allahu canhu ayaa ku horeeyey oo faaxsana isna waajaada markaasuu rasuulku haddana leeyahy calayhi salaatu wasalaam ashiiru calay ila taliya yuu rabaa wuxuu rabaa inay ansaari ay hadasho ayuu rabaa muxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ansaar ka rabaa ansaar markii leylatu lcaqaba baycada ay la gelayeen waxay rasuulka calayhi salaatu wasalaam kula ballameen magaalada madiina ilmahooda iyo haweenkooda waxay ka difaacayaan inay ka difaacayaan laakiin khaarij almadiina inay ku difaaci doonaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam kulama ballamin marka wuxuu rasuulku rabaa inuu hubiyo bal inay ansaari ay aamineen in madiine keliya ay ku difaacaan ay waajib ku tahay inay banaanka inay ku difaacaan ay waajib ku tahay bal inay hadlaan buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu rabaa maxaa dhacay markaa wa qaala marka wuxuu yihi sacadu sacad maa ra'aa wuxuu arkay buu yidhi waxsana u hagaajiyey weliba aad buu u qoray sacadkani waa kee waa sacad ibnu cubaada waa la yidhi waa sacad ibnu mucaad ibnu nucmaanna waa la yidhi labadaba waa la sheegay riwaayada muslim waxay tilmaamaysaa saxaabiga hadlay ee sacada inuu yahay sacad ibnu cubaada inuu yahay ayay tilmaamaysaa riwaayad kale waxay tilmaamayaan saxaabiga hadlay inuu yahay sacad ibnu mucaad ayay tilmaamaysaa laakiin imaamu alqurdubi raxmatullaahi caleyh fii tafsiirihi wuxuu ku jamciyey in labaduba ay hadleen oo labada saxaabiba ay hadleen ayan kaanat hadalkoodii waxaa ka mid ahaa ay yidhaahdeen wallaahi lakaanaka turiidunaa yaa rasuula allah dee lagula teli oo wixii aan dhihi lahayn la dheh waa la dhacaye waxaan u malaynaha rasuul allahu inaan annaga ansaana inaan hadalno aad rabtid markaasuu rasuulku yidhi cajel idinkaan ragan hadashaan nimanka dhibta ku dhacasa waa idinka laba boqol iyo dhowr iyo afartan ansaariya ayaa meesha socda inta kale waa afartan lixdan iyo afar keliya waa markaasay hadlay saxaabigu wuxuu yihi marka sacad binu mucaad qad aamanaa bik وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به والحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك هو الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فقدته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك رسولك عليه الصلاة والسلام كولي وهو رسول الله وانكو رمينا والله oo iimaan baanu kuu rumaynay waxaanu qirnay waxaad la timi inuu xaq yahay ayaanu qirnay cahdi iyo ballan baanu sidaa kugu siinay waxaanu kugula ballanay cala samci waataaca ee rasuul allow dhaqaaq waxaad rabtidna ku dhaqaaq macaaga ayaanu nahay ilaah baan ku dhaaranay haddaad tidhaahdo badda xataa gala oo halkaa muquurtaad tidhahdo waan muquurananaa waxaad ogaanaysaa beri toole cadowga haddaad naga horgeysidna waxaanu nahay waad ogaan doontaa waxaanu nahay dad ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku abuuray inay dagaalada u sabraan waxaanu nahay dad ku abuuran inaanu ka run sheegno markii la dagaalamayo walacala allah an yuriyaka mina maa tuqiru bihi caynuka ayuu ku yidhi waxaa laga yaabaa beritood aragtid wax kuu farxad geliya markaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam aada ugu farxay markuu ku yihi fasir calaa barakat illah rasuulka calayhi salaatu wasalaam aada iyo aad ayuu u farxay marka sheekhu raxmatullah caleyh ninka watana waxa weya waa sacad ibnu mucaad weeyaan sacad ibnu cubaadana isna si lamida ayuu u hadlay oo niman qiimo badan ayay haayeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka waa galay hawshii wa kaana waxaa ahaa min rawiyati lmiqidaad miqidaad fikraddiisiina waxaa ka mid ahayd an radiya inuu raalli ku noqday asayra in loo socdo ila alkhimaad ilaa laga gaadhayo markii alkhimaad laga gaadhayo marka miqdaad ibn اlaswad miqdaad ibn camar albahraawi oo xaliifu bani zuhura ahaa isaga wuxuu ka mid yahay min almuhaajiriin ayuu ka mid yahay qaabka markaa sheekhu raxmatullaahi caleyhi u cabiray kaafiyadunbuu ku hagaajistay mooyaane miqdaad iyo sacad waxaa horeeyey miqdaad ayaa hadalkiisa horeeyey miqdaad markaa radia allahu canhu uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi yaa rasuul allah low sirta bina ilaa birki lhamaad himaad hamaad himaad humaad intaba waa la akriya lasirna macak walaa naquulu laka kama qaalat banuu israa'iil limuusa calayhi asalaam fadhab anta warabuka faqaatilaa ina hahunaa qaaciduun ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له صحابتنا ما جيران جيرين وركاس ويلي رسول الله هذا سعوتي إلى برك الغماد سعوتي وانقل سعاننا برك الغماد وإلي علمته وموضع في أقصى معمورة الأرض ويا وميل أون ماشي أوفق بركي لعبين أي معنى meel heblaayo waa meesha ugu fog macnaha ama waa magaalo ku taalay markaas dhulka xabashida ku taalay weeyaan calaa kulli waxaa weeyaan safarka aad doonta haddaadna gelisid meesha aad doontidna aad marisid macaga ayaanu nahay ka oran mayno sidii reer bani israel ku yidhaahdeen muuse fadhab anta warabbuk faqaatilaa ina hawnaa qaaciduun laakiin waxaan ku leenahay anta warabbuka socda faqaatilaa inaa macakuma muqaatiluun saasuu markaa miqdaad ibnu camarna radia allaahu canhu uu hadlay waa rijaal maa bacdahum rijaal wa kaana min rawiyati lmiqdaad waxaa ka mid ahayd alrawiya waa alfikra min rawiyati lmiqdaad miqdaad ibnu camar fikraddiisa waxaa ka mid ahayd aan radiya inuu raalli ku noqday asayr in la socdo ila alkimaadi in la socdo ilaa meeshaa fogay magaceedaba saasuu lagu sheegay in la socdo وعمر عمر استقل وحو يريستي جيش الحنفاء حنفاء جيش كي سيو يريستي وجمع حنيف ويان حنيف كان هو المائل عن جميع الأديان إلى الدين الإسلامي ويان وقفك ديمها كلا أودنك صلحذي الدين الإسلام كو صلحذي أي حنيف الله يقانا وعمر عمر استقل وحو يريستي جيش الحنفاء xunafada iyo dadka toostoosan ciidankiisii buu yaraystay wastaktara wuxuu badsaday alladii ilayhi zaxafa alladii zaxafa ilayh ciidankan u soo gurguranaya ayaa aada u badsaday badsigaasina kamay ahayn cumar radia allaahu canhu fulinnimo kamay ahayn laakiin waxay ka ahayd shafaqa iyo tudhid iyo naxariis iyo cabsi uu cabsanayay saxaabada oo markaa yarayd oo tiro koobnayd uu cabsanayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo la hadlay wuxuu ku uhi yaa rasuul allah inahaa la quraysh wallaahi maa dallat mundu cazat walaa aamanat mundu kafarat wallaahi latuqaatilanak fatahab lidalika ubata waacida lidalika cuddata ulu rasuul allow wallaahi waa quraysh ilaah baan ku dhaartay siday u guulaysatay waayii ka hor umay dulloobin siday u gaalowdayna iimaan loogama helin dagaal adagoo qadhaadhna way kula geli doontaa rasuul alla u diyaar garow ayuu ku yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam cumar radia allaahu canhu markuusaa leeyahay isagu ma cabsanay qorayshna waa yaqaanaa waana is yaqaanaan laakiin wuxuu cabsaday maxay ciidankii yaraaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu cabsaday waday wacumaru cumar istaqalla wuxuu yaraystay jeishal xunafaa ayuu yaraystay wastaktara wuxuu badsaday alladii ciidanka zaxafa ileyhi xaggan jeishul xunafaa u soo gurguuranaya calaa kullin la dhaqaaji xagee la aaday waxaa la aaday ilaa meeshii dagaalku ka dhici doono ayaa la aaday waa gofkii badar weeyaan waxaa la rabaa in looga dheereeyo abu sufyaan ilaa abu sufyaan ba weli maqan soo maa in looga dheereeyo eelkaasna waa eel lagu soo arooro oo hadhow toolo la yimaado saasuu markaa oo ugu soo haagi doonaa abu sufyaana wastabaquu way uga dheereeyeen sakran sakhar waxay uga dheereeyeen libadarin badar ayay uga dheereeyeen wantaxa isaguna waa leexday waa leexdayo macnaha wuxuu ka leexday jidkii uu maraayey ayuu ka leexday marka safarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam intaan u dhaqaajinin isagii abubakar ayaa sahan aaday sahankaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu aaday wuxuu ahaa inuu war uu keeno waxaana laga fahmaya ciidanka ninka hogaaminaya macluumada uu ku dagaalgalayo uu soo diyaariyey ninka hogaaminaya iyo ninka hogaaminaya macluumada markii loo keena inaan isku sii marnaba ahayn rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagii abubakar oo keliya ayaa baxay oo dhaqaajiyay isagoo macluumadii abu sufyaan diyaarinay raadinaya oday carbeed oo meel jooga ayay u yimaadeen kadibna waxay iska dhigeen niman maqlay in abu sufyaan uu jidka maraayey maxamed iyo ciidamadiisuna ay soo baxeen dagaalna la filayo markayna iska warwaraystaan ayay ayay iska dhigeen niman iska warwareysanaya ayay iska dhigeen sidii reebaadiya isku wareystaan oo kale ayay u wareysteen waa shaqo amni waaye markaasuu ku yihi rasuul odayga wuxuu ku yihi markaa rasuulka iyo saxayo abubakar laa ukhbirakuma xataa tukhbiraanii biman antuma wuxuu ku yihi wallahi idin warran maayo ilaa ii sheegtan cidda aad tihiin horti yaa tihi horta yaanu warrama mana waa dhaqanka lagu yaqaano reebaadiyaha horta ciddaada ii sheeg aan ku warrama mana maciidan cadaawad naga dhexaysa mise markaasuu rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam idaa akhbartana akhbarnaak carabna waxaa lagu yaqaanay gaar ahaan qoreysh iyo dadkii hareeraha ka deganaa inaan been aanay sheegin baa lagu yaqaan ninka hadduu idhahdo waxaa waan samaynaya waa samaynaya manaa idhaaro xataa ma baahna idhaaro xataa ma baahna saa laajligeed baaba ilaahay tabaaraka watacaala uu ugu doortay qoreysh qur-aanka iyo soo degitaankiisa ee luqadacda inuu ku soo dego lagu doortay markaasuu rasuulku ku yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaad noo warantay waan ku waramana rasul haddaad saa ballan qaadeen waa idin waramaya haye bal noo waran bay idhahdeen wuxuu yidhi balaganii ana muxamadan wa asxaabahu kharajuu yowma kada wa kada fain kaana sadaqa aladii akhbaranii fahum alyowma bimakaani kada wa kada waxaa la ii sheegay buu ihi in maxamed iyo saxaabadii soo baxeen maa la heblaayo kii waramay hadduu ii rur sheegay maanta ma la heblaayo taagayn buu ana waa adeer baadiya oo qiyaas la yaab leh qiyaasay waxway waana sida uu sheegay markaa waay waxaa kaloo ku daray markaas oo balaganii ana qurayshan kharajuu yowma kada wa kada fain kaana aladii akhbaranii sadaqa fahum alyowm bikaani kada wa kada qurayshta abu sufyaan oo dalbadina waxaa la ii sheegay maaliblaayo inay soo baxeen kii waramay hadduu ii run sheegay maanta maaliblaayo taagiin waa meesha ay taagnaayeen mana meesha ay taagnaayeen ee bal ii warama idinkoo yaa tihiin markaasuu rasuulku yihi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh naxnu min maa waxaa jira qabiilo la oran jiray ree maa oo degi jirta ciraaq iyo xaggaas odayii markaa min maa min maa ilciraaq intuu lahaana rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyo abubakar waa ka dhaqaajiyeenba su-aal dambe saan loo weydiininba su-aal dambe saan loo weydiinin tawriya la yidhaahdaayo min maa dee khuliqnaa min maa buu rasuulku caleyhi salaatu wasalaam uu uga jeedaa odayna wuxuu u qaatay min maa min maxadha qabiilati maa ayuu uga jeeday yuu u qaatay macnaha markaa tawriyadaas rasuulku caleyhi salaatu wasalaam uu sameeyey macraad maxaa dhahdaa tacriid baa la dhahdaayo wuxuu rasuulku yidhi fi lmacaariidi manduuxatune can alkidib xoogaa sarbeebta waxaa lagaga leexdaa beenta ayaa lagaga leexdaa rasuulku inuu been sheegana wuu diiday inuu rur sheegana wuu diiday asarka markuu tacliiqinayo ninkii la oran jiray abujaber raxmatullahi caleyh wuxuu oran jiray waxaa looga qaacida u dejiyey uu oran jiray runna ha sheegin beenna ha sheegin haddii lagu wareysto nin been maa sheegaya may runna ha sheegin beenna ha sheegin isaga ku dhacaysaa waa yahay inaan laba qofku inuu rur sheego inuu been sheego labada mid ayunbaa dhici karta isaga ku dhacaysaa waxay ku dhacaysaa waxa weeyaan warkii adiga aad rabtay ee lagaa rabay war aan hayn qofka geli markaad war kale aad geliso qofka oo wax kale aad u sheegtid waxaa kale ee aad u sheegtay de ama waa run ama waa been sooma ama waa run ama waa been kuwaasi inta badanna waxaa u sheegaysa maxay tahay war run oo ka duwan kii kale ayaad u sheegaysaa laakiin warkaagii adiga lagaa rabay beenna kamaad sheegin runaha kamaad sheegin asbaabta maxay tahay de kamaad waranba war kalaad gashay macnaha war kalaad gashay macnada waxa su-aal weydi isaga ama su-aal isagoo ku maxaa dhaa war ku wareero isaga u dhibi kadib ka dhaqaaji rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waa sunno ina baraayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam odayga markuu afka warka u geliyey waa ka dhaqaaji hadduu ka dhaqaajin haddaan ka dhaqaajin lahayn maxaa dhici lahayd inuu sii wareysto maadani waate ma tii ciraaqa mise mid kale jawaabba loo baahan la soo ma laakiin isaga waa isaga jawaab macnaha laakiin adiga maxaa tahay kii dhaqaajiya taba ka dhaqaajisay wastabaquu waxay uga dheereeyeen sakran sakr libadrin bay uga dheereeyeen wantaxa isaguna waa leexdayo meeshii uu ku socday ayuu ka leexday siduu uga leexdayna waynu arki doonaa insha allahu tacaala oo sheekha inoo keeni doonaa wa akhaduu waxay soo qabteen saxaabadii waaridatan arooray bay soo qabteen macnaha dad aroor ah ayay soo qabteen wa zaxzaxa wuxuu ka leexiyey rasuulku canhaa waaridadii annabiyu nabigu sal aleh wasalam addarba garaacitaankii ayuu ka leexiyey id waqti ayuu ka leexiyey qaala uu ku yidhi humaa labadani waaridatu nafiiri waa ciidanka soo baxay ee abujahalo wato aroorkoodii weeyaan wastaftaahumaa waana wareystay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa wareystay uga jeentan uga jeedaa sheekh waxa weeyaan markii meeshii la degay ayaa rag kale oo sahan ahaa cali iyo ragga ka mid ahaayeen ayaa waxay soo qabteen radia allahu canhum saxaabadaasi waxay soo qabteen laba nin ay soo qabteen waa laba adoon weeyaan waxaa la kala oran jiray abuyasaar iyo aslam ayaa la kala oran jiray aslamku wuxuu ahaa adoon reer banxajaaj ay lahaayeen yasaarkana waxaa lahaa reer bancaas ayaa lahaa kadibna rasuulka calayhi salaatu wasalaam bay u keeneen rasuulka oo markaa tukanaya ayay keeneen way garaaceen markaa sheega waxaa tii maray garaaceen waxay dhahdeen waxaanu nahay ciidankii qoreysheed dad biyo u dhaamanayaan nahay dhahdeen qur-aankuna wuxuu sheegay saxaabadan duulaanka ciidanka inaana jeclayn buu sheegay watawaduuna ana hayra daati shawkati takuunu lakum saxaabadan soo qabateen waxay ka mid ahaayeen ciidankaas ayuunbay ka mid ahaayeen been baa sheegaysaan bay dhahdeen waad ku garaaceen maray garacaan ku eliyeno waxay dhahdeen marka waxaanu nahay ciiru abi sufyaan aroorkiisa ayaanu nahay way ka daawashay markaas rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa salaada ka baxay aruusha ka daaya markay hor idin sheegaanna waa garaacsan markay baan idin sheegaanna waad ka daynaysaan isagaa waraystay markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waraystay oo su-aaluu weydiiyey waxaa ka mid ahaa ciidankan aa ka timaadeen intay dhayin way badan yihin bay idhahdeen tiradu ma garanaysaan ma garanay idhahdeen meeqa neefoo geela ayay maalintii cunaan waxay dhahdeen sagaal ilaa toban inta u dhacaysa ayay cunaan rasuulkaas halkaas ku sahmiyey wuxuu yihi marka waa duweyn alalf kunbi wax yar ay ka heliyiin macnaha ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam kaana khabiira askariya macnaha rasuulku ma ahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida wadaadada casrigeena nool ma ahayn ee aanad moodidba in qaab dagaal iyo qaab ciidan midna aan looga baahnayn aada moodidba oo nin walba rabo inuu noqdo o inuu gurigiisa isaga noolaado ciidan maxaad ka taqaana waxba kama aqaan weligiiba hataa qori ma qaadan weligiiba hadda maxaa la yidhahdaa baaskoolad ma ridin waa liidnaan weeyaan waa sunni rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo la khilaafo weeyaan markaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam odayaashii qoraysheed yaa meesha maraya markaase waxay dhahdeen cuqba ibnu rabiica horta u socdaa shayba ibnu rabiicana wuu socdaa abulbakhtarina wuu socdaa bin xakiim ibnu xizaam wuu socdaa noofal ibnu khuweylid abujahal umay ibnu khalaf nadar ibnu xaaris sanaadiidii qurayshin ay tiriyeen markaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabaduu bishaaray wuxuu uhi wallaahi haadihi maka qad alqat ilaykum aflaada kabiidha wiilkaas ilaah baan ku dhaartay waatan maka beerkeeda iyo bannaanka soo dhigtay buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ee ka faa'iidaysta tiibuu sheekhu markaa inoo sheegaya waakhaduu waxay soo qabteen saxaabadii waaridatan qaar aroora ayay soo qabteen wa zaxzaxa wuu ka riixay macnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka riixay annabiyu nebigu canha ee cala waarida addarba garaacitaanka saxaabadu ay garaaceen idii wakti buu ka riixay qaal oo ku udhi humaa labadanaa garaacaysaani waaridatu nafiir dadkii ciidanka ee qoreysha soo baxay aroorkoodii weeyaan wastaftaahumaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa waraystay mana akhbiraanihe akhbiraani maxaa la dhahdaa can qoreyshin buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi waay halkaa markii marayso waxaa dhici doonta insha allahu tacaala abu sufyaan ninkii la oran jiray inuu badbaadi doono safarkiisana uu badbaadi doono kadibna uu waraaq kale uu diri doono oran doono ciidanka hala celiyo laakiin abujahal baa diidi doona halkaasaynu insha allahu tacaala beri aan kasii qaadanaa subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk
وللدين ضاحوا بأنفسهم وجادوا بكل نفيس وغالي شداد إذا ما التقوا بالعدا ليوث تسود بأرض القتال رجال